Guddoomiyaha degmada Awilawena ahna duqa magaalada Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi iyo weliba booqash iyo kormeer shaqa ka seedaya dhammaan amsiyajyada magaalada sidayo ku horgalayana qaabka iyo sidayo shaqeeyana gudoomiyaha iyo weliba warbixinoosa kudhugunsada iyo howlwadeenada qeybta caafimaadka uusa booqada iyo weliba uusa kala hadalaya gudoomiyaha adeegyada yoobiyayana iyo heerka iyo deersinyana uusa onasiya talooyinka meel hortabinta anle horumarinta caafimaadka gudoomiyaha degmada walabena ahna duqa magaalada cabdiqaadir maxamed cabdulaahi iyo weliba uusa kabooriyay kooxda shaqada iyo wada sida fayle ee habsamada leh ee shaqadiyo socota bulshada waanaan ka adeegaynqaasi hufuna waxaan kormeer shaqo iyo indheedheen ku tagnay goobaha caafimaadka degmada qaybeeda kala duwan gaar ahaan xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyadoo ay baryahan dambo naga soo gaaraysay tuulooyinka heero iyo tuulooyinka lamid ah inuu ka dilaacay cudurkii caruurta ee lagu magacaabo jareecada iyo qunfac in lagu arkay kadibna ay marka kusoo badanayeen riboodyadoodii ay nala wadaagayn goobaha caafimaadka iyo bulshada qaybeeda kala duwan si aan arrintaas ugu kuugalno u ogaano xaaladeedaan tagnay runaantii xarumihii aan booqanay iyo mas-uuliyiintii aan ku aragnay dhakhaatiirtii riboodyada ay naga siiyeen aaday ugu mahadsan yihiin iyo shaqada wanaagsan ay u haayaan bulshada waxaan leenahay wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed waxaan u baahannahay inaad degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose si gaar ah aada usoo ilaalisaan u fiirisaan uga warqabtaan m c ajyada ku yaallo iyo hay-adaha samafaleed ee caafimaadkai ka shaqeeyo ma koonfargareyn karaan baahidooda waxay u baahan tahay in ilgaari lagu fiiriyo marxaladda ay ku jirto deegaankii waxaa ku dheeraaday biyo la-aantii waxaa halistay ugu jirtaa inuu ka dilaaco dacun caloole oo ay aada baktin uga muujinayaan bahda caafimaadka waxaan leenahay marka degmada halaga warqabo dib ha loo fiiriyo biidn illah gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda koonfur galbeed